kulankan oo uusa ka qubsoomay xafiiska gudoomiyaha gobolka saaxil yaha ay kulanku hadlay howjooga nabadgelyada iyo weliba ilaaliyowga anshaxa ololo doorashooyinka somalilan walibana goobroog ku hayay xildhibaano ku dareeran guddoonka baarlamaanka somalilan maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale ankoreenkaana kumid ay xildhibaanada ku qaybgalay kulanka ayaa ku hadleen muhiimada ujeedka laku leeyay kulanka yagan oo aanu joognaa gobolka saaxil sida aad arkaysaanna waxaan la kulannay ururada iyo xisbiyada markaa waxaanu idiin soo jeedinaynaa dhammaantiin haddii aad tihiin xisbiyada ee ururada in nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyana lagu codeeyo sidaan ognahayba doorashooyinka inagu soo food foodka leh ee dhacaya bisha nofembar waa doorashooyin isku sidkan oo doorasho madaxweyne iyo doorasho xisbiyo isku sidkan waxay u baahan yihiin in aynu ilaalinno xamaasaddeeda iska wadataa waa doorashaan hore inoo soo marin somalilan haddaynu nahay waxaynu u baahannay markaa inaynu ilaalinno nabadgelyada si gaaro u ilaalinno waxyaalihii ciddii aad fahmi weydaan iyo waxaad garan weydaanna ciidanka nabadgelyada la socotiisaan maan shacbi weynaha oo aanu baaq u diraynaa baaqaanu gudbinayna wuxuu yahay in doorashada gobolka saaxil shacabka gobolka saaxil degan ay si nabadgelyo salmiya u galaan wixii ay garan waayaan ay la socodsiiyaan ciidamada nabadgelyada markaas waxaanu ku wacyigelinay in nabadgelyada muddada doorashada socotee kooban la ilaaliyo waxaanu kale u sheegnay in oo ay naga qaateen oo nala aqbaleen in doorashada dalka ka dhacda ay tahay quruxda waddanka waa inaynu xagga badda lafteeda badda lafteeda xaggana badda baan xigtaytii badda lafteeda idinkoo dee ururadiiya oo xusbiyadiiya oo dadweynihiiah inaa badda lafteedana dee wacyigelinta gaarsiisaan oo ku darsataan oo aydan dee beriga ku ekaan ilaa badda socotaan oo dadkii indhihiinu aad u soo jeedaan ayaa dee lagama maarmaana waxaan rajaynayaa inaynu intaana saxno oo si saxa wax ugu sheegno waxaan uga faa'idaysanayaa shacabka gobolka saaxil iyo deegaanada kala duwan ee gobolkan sidaa miiska loo wada fadhiyoe loo wada shaqaynayoe loo wada joogoe loo wada fadhiyo dhammaanteen idinkuna waxaa ka qaadataan macnuu inuu yahay inaan waxaa laysku hayaa in la codeeyo oo dee la codeeyo uunoo de ciddii qofku waliba uu doonayo u codeeyo mooyaane aanay wax dee dibadda u soo baxoo dhibaata inugu keeno qof waliba uu dhinac uga soo jeesto qodobka ugu horreeya waa inaynu nabadda ilaashanno qodobka labaad waa in xeerarka la ilaaliyo qodobka saddexaadna waa in la ilaaliyo ummadda iyo shicibka inala jooga anshaxooda oo mas-uula ka tihi dhinaca kale gudoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi yaa ku qaybgalayaalka kulanka kala dardaarmay iyo si wadajarayoon ilaaliyaan nabadgelyada guud ee gobolka horta waxaanu diyaarinay fagaarihii sideed iyo tobanka mey ama khayryada ayaanu diyaarinay halkaasaa xisbi iyo urur kastaa markuu soo dhammaysta wareeggiisa uu isugu soo shubmayaa uu ka hadlaya uu kala hadlayaa taageerayaashiisa sameecadihii iyo qalabkii laga hadlayeyna annagaa diyaarinay waxba soo qaadan maysaan idinku oo taageerayaashiina wata ayuunbaad halkaa tegaysaan ciidankii booliska idiin joogo oo nabadgelyada idiin sugaya marka looma baahna muxuu ahaaye inaad idinku soo qaadataan sameecada iyo waxa halkaasi diyaar idinku yihiin taa inaad nabadgelyada kala shaqaysaan halkaana aad ku soo gabagabaysaan taa waan idinka doonaynaa waxaa kale oo runtii aan odhan lahaa meelo badanoo waxaa jira ka caagan in muusig iyo samacadaha laga shido waynu ognahayoo dadkeennii de waxaa jiwa waa iska xoolo jiroo bahalkaa muusiga iyo xawaalay nagu qaataye masaajidada xilliyada salaadaha la tukanayo iyo baldhakhtarrada iyo goobaha muxuu ahaaye aan munaasibka ahaynee sida iskuullada iyo waxbarashada oo kale in sameecadahana dadka laga wacyigeliyo laga fogaado taasna waan ku dardaarayaa qoladiina xusbiyada iyo ururada sidoo kale baabuurta aad wadataanna iyagana in lagu socdo si nidaamsan ay u socdaan oo aanay magaalada si buuq iyo hoon iyo xoog ku dhex marinna iyadana waxay ka mid tahay ilaalinta nabadgelyadaay ka mid tahay taana waan ku dardaarayaa